faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maxamed raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan redio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada aad dhegaysa doontiin waxaa ugu duroon ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo lagu caabsi qabo in maanta dib uga baxaan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose shirka watashiga maamulka puntland oo maalmahan ka socda magaalada garowe xarunta puntland oo maanta lasoo gabagabeynayo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo madaxda maamulka puntland ka dalbaday in ay fidiyaan gogol lagu heshiisinaya madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya talisada ciidanka militariga soomaaliya ee gobolka hiiraan oo baadigo ugu jira saddex qof oo dil ka geystay xuduudka soomaaliya ee waddanka kenya dacwad ka dhana gudoomiyaha gobolka hiiraan oo loo gudbiyey madaxa sare maamulka hiirshabelle intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorkoran warka door ee redio cadaado guur diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada dhegaysanayo aad duur talaada taarikhda ku aasiisan tahay toddobiyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan warka duur wax soo saaree saaxiibka sharmaanka silo anigoo xasalaya halkan ka tabi doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa la sheegay ciidanka xoogga dalka ee gobolka hiiraan qaybta todobiyo labaatanaad waxaa maanta ay sheegeen in baadgoobyan saddex qof oo maalmahan dil ka geystay xuduudka soomaaliya iyo waddanka itoobiya mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xunka dhanka siyaasadda maaliyadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulla oo waalinayaan abaaduulaha ciidanka xoogga dalka qaybta todobiyo labaatan jenaraal saalax yacquub ayaa waxaay gaareen deegaanka feerfeer halkaasoo deegaanka duleedka ka ah dhowaan lagu dilay saddex qof oo beeraley ahayd ujeedada mas-uuliyiinta socdaalkan ayaa waxay tahay sidii maamulka deegaanka feerfeer iyo saraakiisha ciidamada etoobiya ilaalinaya xuduudka soomaaliya iyo etoobiya ugula hadli lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa nabadgelyada deegaanka u dhow xuduudka soomaaliya iyo etoobiya loona soo qaban lahaa shaqsiyaad afar tobanka bisha nawaaxiga deegaanka ilaguud ku dilay saddex qof oo beeraley ahayd kuwaas oo ka baxsaday markii falkaasi dilka ah ay geysteen dhanka xuduudka waddanka etoobiya hamaaduulaha ciidamada xooga dalka qaybta todoilabaatana jenaraal saalax yacquub ayaa waxauu sheegay in madaxda iyo ismaamulka soomaaliya etoobiya ee degmada feerfeer iyo saraakiisha ciidamada etoobiya ay isku afgarteen ilaalinta nabadgelyada deegaanka ku dhow xadka iyo xadka soomaaliya kenya xadka soomaaliya etoobiya iyo in muddo shan toban gudahooda lagu soo qabto shakhsiyaadka dilkaasi geysta shiragaasina la horgeeyo arrintaan u tagnayna waxa ay ahayd dilkii ka dhacay meel u dhow degmada feerfeer oo dad shaacab ah lagu laayey saddex wiil ay ku dhimatay marka u horraysa intaan hadalkaygu u gelin waxaan tacsi u dirayaa dadkii iyo eheladii iyo guud ahaan soomaalidii ay ka geeriyoodeen wiilashaas samir iyo iimaan allah inaga siiye innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aad iyo aadaan ugu xunnahay waa ka tirihaysannahay waana u tacsiyaynaa ilaahayna waxaan ugu baryaynaa jannadii firdows inuu ilaahay ka waraabiyo gacanka xaqdaranaad intaa markaan ka gudbo safarkaan maanta ku tagnay ujeeddadiisu waxay ahayd sidaan hore idinkuugu sheegay wiilashaasi shalay meesha ku dhintay waxaan kala hadalnay dowladda federaalka ee etoobiya iyo maamul goboleedka kelinka shanaad ee etoobiya mar walba arrintaa waa soo laalaabatay dad badanaa ku dhintay maalin walba inuu wiil ku dhintana sax ma aha arrinkaas in la xakameeyo oo dibda bedelkaasi uusan u dhicin waxaanu xoogga saari doonaa insha allah haddii ilaahay idmo iyadoo ay iska gaashanayeen labada dowladood waana ka soo ballanna dadkii gacanku dhiigliyaasha ahaa waxay naga ballan qaadeen dowladda etoobiya federaalka iyo maamulkaba waxay naga ballan qaadeen shan iyo toban casho gudahood inay maxkamadda ku horkeenayaan dadkii dembiilayaasha ahaa ee gacanku dhiigliyaasha ahaa ee wiilasha dili sidaa daraaddeed eheladii wiilasha ay ka dhinteen iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inay ilaaliyaan nabadda nabadda inay ilaaliyaan dadkaasna sharcigaa la horkeenaa waxaan u nimid iyaga sababtooda waaye mana fakanayeen inta sharciga laga horkeenayana nabadda ha la ilaaliyo deganaansha ha la muujiyo annagaana ku maqan tallaaba sharciga waafaqsan waa laga qaadaa waxa ay ku qancaan oo dadkii iyo eheladii ay wiilashaa ka dhinteen ay ku qancaanne waa horkeenaynaa haddii ilaahay idmo shan iyo tobanka cashana hanala ka warsugo aad iyo aadaan u mahadsan maxkamadda madaniga ee gobolka maxkamadda madaniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxay dacwad ka dhinaa gudoomiyaha gobolka hiiraan u gudbiyeen madaxa ugu sarreysa maamulka hiirshabeelle warqad ka soo baxda xafiiska gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakuy ayaa waxaa lagu sheegay in laamaha kala duwan ee garsoorka gobolka hiiraan ay faragelin ay ku hayaan gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo taliyaha ciidanka asluubta maamulka hiirshabeelle ee ku sugan beledweyne ee gobolka hiiraan ka tirsan warqad la weysiiye madaxda sare ee maamulka hiirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo taliyaha booliiska qeybta gobolka hiiraan ay ku tagarfalayaan awoodda iyo sharciyada mas-uuliyadeed ay is leeyihiin maxkamadaha gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ugu dambeyntii qoralkan ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle ayaa waxaa looga digay amdarre ka dhalan karta haddii qof dambiile ah la sii daayo iyadoo loo adeegsanayo awood maamul weli eedayntan loo jeediyay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan kamisan jawaabin warqadda ka soo baxda xafiiska gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka hiirshabeelle ee gobolka hiiraan ayaa u qoran sida tan ku socotaa madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdiwaare ku socota madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ku socotaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ku socotaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka hiirshabeelle ku socota wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose hiirshabeelle og wasiir ku-xigeenka cadaaladda arrimaha garsoorka hiirshabeelle og xerolyaha guud ee hiirshabeelle og maxkamadda racfaanka gobolka hiiraan ujeedda dacwad liddu ku ah si waafaqsan qodobka labaad farqadiisa labaad iyo koowaad gudoomiyaha gobolka hiiraan taliyaha qeybta asluubta gobolka hiiraan iyo taliyaha xabsiga degmada beledweyne ee gobolka hiiraan garsoora gobolka hiiraan oo isku duuban waxa ay soo gudbinayaan mas-uuliyadda oo kor ku xuusan dhibaatooyinka joogtaha iyo kaga imaanaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo taliyaha qeybta asluubta gobolka hiiraan labada mas-uul waxa ay ku tagarfalayaan awoodda iyo sharciyada mas-uuliyeed ay leeyihiin sida ku cad qodobka labaad ee dastuurka maamulka hiirshabeelle garsoorka gobolka hiiraan waxay ka digayaan anudarre ka dhalan kartaa haddii dambiilayaasha lagu sii daayo shacabka sharcigana uu gacanta u ka baxo taasoo keeni karta in cid kasta oo sharciga gacanta ku qaato kana hor imanaya hanaanka dowladnimo ee maamulka hiirshabeelle wararka naga soo gaaraya deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in ciidamada xoogga dalka ay shalay lagu wareega deegaankaasi ay maanta dib iskaga baxaan waxaana gudaha deegaankaasi ay maanta ka bilowday baraka xoog leh oo ay sameynayaan dadkii shacabka ee ku noolaa degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir cabdiraxiin adan warkan hanoo faahfaahiyo wararka aan ka helayna qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose siiba deegaanka janaale ayaa waxay ku soo waramayaan in dadkii ku sugnaa deegaanka ay iskaga barakaceen saaka iyagoo ka cabsi qaba in ciidamada dowladda ee halkaasi la wareegay ay gebi ahaanba halkaa ay iskaga baxaan qof ka mid ah dadka ku sugan deegaanka janaale oo sababa amni jir awgood aan u qariya magaciisa ayaa wuxuu ii sheegay in ciidamada dowladdu ay halkaasi ka alaabo gurteen iyaguna aysan ka harayn maadaama ay ka cabsi qabaan inay waxyeeleeyaan al-shabaab dadkala barka aad u kululahaysta wax deegaan la dhahayaba ma jira dadka dhan waa welwel welbaaro kusugiine mid aa lagu socdaa mid gaariyaab lalacsanyaba oo lagu soo baxo xamaraab loo soo socdaa tuulihii siigaala lasoo durmariyo ilaa iyo xamar gaari gaara gaarooyinkaaba laisku gaaroonayo oo maxaa la dhihi jiray gaar la-aanaab ka jirta bada wadada fadhiyaan raashin isku karsanayo hadda janaalsaa la sheegaa janaali kusoo dhawiinaa la sheegaa janaali kusoo dhawiin tuulooyinka kusoo jiraan janaali kusoo dhawiinlaas weli ma qasino macal shicibki wixi oo shala ah oo ku baaba-ay arkeen shicibka dhan waa barkacyo cid ma joogto waaba faaro warar aan helayna waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu laga cabsi qabo inay deegaanka iskaga baxaan maadaama deegaanka janaale muddo sanado ah gacantay ku hayaan al-shabaab haddana cabsidaasi ay jirto
shirkii watashiga ahaa ee maalmahan ka socday magaalada garowe xarunta puntland ayaa maanta lugadan lagu soo gabagabay magaalada garowe xarunta puntland waxaana shirkaasi wasiire ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka qaybgalay ay madaxda puntland ka dalbadeen inay fidiyaan gogol lagu heshiisinayo madaxda dowladda federaalk iyo madaxda xubnaha federaalk qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda ee xukuumadda xasan cali kheyr oo khudbad ka jeedinaya shirweynaha ka socda magaalada garowe ee xarunta puntland ayaa dallow xasaasib waxaa hordhigay madaxweynaha puntland sheekh cabdulaahi dini cabdulaahi bidhaan warsame oo ka mid ah wasiiraha dowladda federaalk soomaaliya ka qaybgalay shirkiga wataashiga ah maamulka puntland ayaa madaxweynaha puntland sheekh cabdulaahi dini waxaa ka dalbaday inuu gogol u dhigo madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk si loogu wada hadlo khilaaf ka jira dowladda federaalk xubnaha federaalk qaybta ka sidoo kale wasiir bidhaan ayaa ka codsaday madaxweyne puntland sheekh cabdulaahi dini inuu u raaco magaalada caasimadda ah muqdisho si heshiis dhab ah laga gaaro khilaafka labada dhinac u dhexeeya ugu dambeyntii waxaa rajo wanaagsan uu ka muujiyey in waxdana ummadda soomaaliyeed ay ka soo bixi doonaan xiritaanka shirka waatashiga puntland ee maanta lagu soo gabagabayn doono magaalada garowe ee xarunta puntland
soomaaliya dowladnimadeedu horumar fiican baa laga gaadhay runtii waxaa la gaadhay meel aan haddii aan la shaqaynin la gaadhi kareen muddo yar marka horumarkaa lagu tallaabsaday dabcan waxyaabo la isku hayo ama khilaafaad mar kasta waa jiraanoo dhinaca siyaasadda ah waxaan isla qirnay horumarkaas wuxuu sii xoogaysanayaa ama uu gaadhayaa meeshii soomaali ugu tala gashay ama meeshii adduunku inaga arkayeen markaan gacmaha iswada qabsanno dowladda puntland inbutkeeda iyo siyaasaddeeda iyo taladeeda dowladda federaalka ma maaranto mana socon karto la'aanteed marka waxaan leenahay haddii khilaaf jiray maanta khilaafkii meesha waa ka bixi doonaa shirkaanu wuxuu gogol xaad u yahay in la wada hadlo in la isu yimaado in daldaloolkii meesha ku jiray laga saaro waxaana ku hanweynahay insha allah inay taasu dhici doonto oo shirkaanu uu noqon doono shir ay arrimahaas ka soo baxaan waxaan kale oo intaa raacinayaa dowladda soomaaliya sida ay ama dadka soomaaliyeed ee xamar jooga sidaa ay puntland iyo galeeliddeeda iyo taageeradeeda iyo howlaha ay hayso u hayso waa og yihiin waana runtiina waa ku faraxsan yihiin in haddii aan puntland jiri lahayn ay adkaan lahayd in dowlad soomaaliyeed la dhiso marka maadaama laynoo og yahay ammaantaa iyo libintaa iyo waxa aynu keennay waxaan rabnaa inaynaan innaguna ka dhicin meeshii aynu lahayn ama maqaamkii aynu lahayn inaan dadka soomaaliyeed isu keeniddooda wanaaggooda sharaftooda oo aynu hore uga shaqayn jirray ama dadkaba inta badan ilaa iyo wakhtiyadii hore halgannadii hore jireen aynu ka aragti dheerayn in aragtidii sii socoto haddii laynaga gardaran yahay aan dul qaadanno haddaynu gar leennahay aan aan aan garteenna u naqsanno sidii fiicnayd waana lagu yaqaannay runtii siyaasiyiinta iyo dadka talada haya ee puntland inay sidaas sameeyaan waxaan ka codsanaynaa mar kale madaxweynaha puntland hadda ka hor wuxuu qaatay door shariif ah oo uu ku casumay madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalkaba garoowe inuu kii mid la mida qaato mar labaad dadka soomaaliyeed madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka haysta sharciyadda ay ku matelaan ummadda soomaaliyeed in la isugu keeno golahan oo kale la wada hadlo khilaafkii iyo daldalooladii jiray laga saaro waxaan kale oo iyada lafteeda aad u rajaynaynaa madaxweynaha puntland oo aan dhowr jeer ku dacdacayadeynay waana kor maray inuu maanta nagu soo dego oo annagana sii raaco waa mahadsantihin salaamu calaykum hadalkan ka soo jiray wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi bidhaan warsame ayaa ku soo-aadaya iyadoo halkiisa weli uu yahay khilaafka dowladda federaalk ee maamulka puntland kaasoo markii hore sii xoogeystay kadib markii wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay shahaada u diiday arday dusee sare ka soo baxday maamulka puntland dhinaca kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya oo isna hadal ka jeedin shirka watasha puntland ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan waxa uu sheegay in ayaga wasiiro dhowr ah oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ay shirkaasi uga qayb galeen in ay ogaadeen oo puntland taabanayso dowladda federaalk soomaaliya si arrintaasi xal looga gaaro waxaa sidoo kale wasiir sadeeq warfa uu sheegay in khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee puntland uu rajeynayo in xal laga gaara waxaanu ka codsaday madaxweyne puntland sida cabdulaahi deni in u raaco magaalada muqdisho si uu u kulmo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyntii wuxuu soo hadal qaaday wasiir sadiiq warfaa in dowladda federaalk soomaaliya ay sameysay dadaalo fara badan islamarkaasna laga cabsi qabo in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah waxauna sheegay in arrintaasi ay suurtagelinayso madaxda dowladda federaalk soomaaliya warkii duhur oad kala socotaan redio intaas ayaan jeclaa duurka inaan kusoo gabagabay intaan warkan warka xidubu kulmo doona duur wanaagsan